horumarka iyo kobaca koritaan ay samaynayso magaala xuduudeedka dhoobley ayaa ah mid meel wanaagsan maraya ganacsatada degmada dhoobley ayaa ah kuwa mar walba kaalin weyn ka qaata horumarka iyo bilicda degmada dhismayaasha dhaadheer ee muujinaya bilicda degmada ayaa ahaa bilihii ugu dambeeyey kuwa kusoo badanayay magaalada hotel golol waxa uu qayb ka yahay hoteelada waaweyn ee ganacsatadu degmada ka hirgelisay munaasabad xadhigga looga jiray hoteelka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada dhoobley ee gobolka jubbada hoose waxaana kasoo qayb galay ganacsatada culimaaudiinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada intii munaasabada lagu guda jiray ayaa waxaa madasha hadalle ka soo jeediyey ganacsasadii iyo culimmadii ka qayb gashay munaasabada xadhigjarka kuwaasi oo bogaadiyey horumarada kala duwan ee ka socda degmada magacayga cabdirasaaq sheekh cabdiwaab baa la yidhaahdaa muhiimadda aan halkan isugu nimid baan rabaa inaan ku soo gaabiyo oo ah xarun ganacsi oo isugu jirta hoteel iyo maqaayad iyo kafateriya iyo oo ninkii lahaa uu doonayo ilaahay idamkii in maaragtay horumarka maaragtay magaaladana uu qayb ka noqdo isaguna uu ku nacfiyo hoteelka magaciisana waxaa la idhaha hotel golol wuu jiri diray guri yar buu ahaa waa la ballaadhiyey bacda salaam waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo marka ugu horraysa waxaa lagaba maarmaan ah qof kasta oo muwaadin soomaaliyeed ah oo hantidiisa maalgelin intuu ku sameeyo wax muuqda ku sameeya asagu ha ka faa'iido laakiin magaaladiina waxay u tahay bilic bay u tahay waxay u tahay adeegii ay u baahnaayeen maaragtay waxaan hadda makhaayadaha iyo hoteellada la seexday iyo meelaha loo dalxiisay iyo waxaas waxaa afka qalaad lagu yidhaahdaa hospitality business aad bayna muhiim u tahay oo dadku waxay u baahan yihiin meelay wax ka cunaan meelay seexdaan meelay fadhiistaan marka waan uga mahad celinaynaa ninkii hantidan iyo dhaqaalahan geliyey inuu xaruntan sameeyo talabaad waxa weeyaan waxaan ku baraarujinaynaa dadka ilaahay wax siiyey ee samayn kara ganacsiyo sidan oo kale ah oo ay ka mid yihiin warshadaha oo ay ka mid yihiin maxaa la dhihi jiray ganacsiyada kale lagama maarmaanka ah marka waxaan jecelnahay insha allahu tacaala dadku hantidooda meelaha kale ay gelin lahaayeen inay dalkooda gashadaan waayo waxay noqonaysaa dalkooda inay ku horumarinayaan iyaguna waa ka faa'iidayaan insha allahu kale xarumaha kale ee maaragtay magaalada dhooble iiga muuqda ee loo baahan yahay in la xoojiyo waxaa ka mid ah ganacsiga la xidhiidha dhismaha iyo horumarinta magaalooyinka waxbarashada iyo caafimaadka in isbitaallo waaweyn la helo si kharashka faraha badanee diyaaradaha lagu bixiyo maaragtay uu u baaqdo waxay ku xidhan tahay oo keliya nin intuu jeebkiisa gacanta geliyo isbitaal dhisa ama kiraysta qalab keena dhakhaatiir keena isaguna ka faa'iida bulshadiina u faa'iideeya meeshan waad aragtaan xaflad qurux badan baa taalla magaalada dhoobley horumar bay ku sii tallaabsanaysaa waxaan ka codsanaynaa dadka haysta maalka ee ilaahay wax siiyey magaaladooda inay maalgeliyaan ninka meeshan iska lehna ilaahay subxaanqaadira waxaan ka baryaynaa wixiisa in ilaahay u siyaadiyo wax barakale ilaahay ooga dhigo waxaan doonaynaa ninkii wax haysta oo reejubballayna ama magaalada dhoobley deggan inuu intan iyo in ka sii badan waxeeyo ilaahayna ha idin barakeeyo waxaa kaloon dhallinyaro idinku guubaabinayaa nin kasta meeshuu jooga ilaahay kaga cabsado nin walba akhriya adduunba inuu hagaajista isku dayo warnimayahow amni baynu rabnaa ilaahay amni hayna siiyo nin walba nabadgelyada magaalada dhoobley ha ka shaqeeyo amni ilaahay hayna siiyo
qaaraddii yurub la dhihi jiray oo dhan iyo hal dal isku noqonaysa maraykanka aad u malaysaan maanta inuu adduunka ugu horumarsan yahay hal dal ma ah waa konton iyo kow dal oo isku tagtay ummaddu isku tagay wax ku tahaye kala tag waxba kuma aha soomaali hadday kulligeed kala tagaan oo qabiilqabiil noqdaan hal qabiiloo sharaf yeelanaya ma jiro hal qabiiloo macno la imaan karana ma jiro laakiin markay iyagoo dhan gacanta isqabsadaan waxay noqonayaan dad ciso leh awalan ilaahay baa mahad iska leh ilaahagiina abuuray meeshan isugu keenkeenay ilaahaygaasaa mahad iska leh mahad alle kadib waxaa mahada u celinaynaa ninkii meeshan dhistay quruxda badan hantidiisa geliyey magaalada ku soo dhoweeyey kharashkiisa u quuran wuu mahadsan yahay cabdi carab oo iskale mulkiilaha meeshan ah isagana waxaan leenahay hoteelka allaha kuu barakeeyo diinta islaamka ka caawi masaakiinta ka caawi diinta islaamka ka dhaqoo saldhig ooga dhig asagana intaasaynu farayna insha allahu tacaala